إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa munaasabad loogu qabtay mu'asasada utruja faraceeda kuunya barrow salaadiin hor leh oo ku sugan jubbooyinka ayaa ka tacsiyeeyey dilkii uu dhowaan maraykanka u geystay allah u naxariistay suldaanka beesha jareerweyne ee jubbooyinka suldaan cabbaas maxamed xaaji askar ka soo goosatay maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka nin uu ku dhacay cudurka koronafirus oo ku sugan mid ka mid a waddamada yurubta ayaa ka warramay xaaladiisa iyo saamaynta korona ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shacbaan sannada kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan toddoba iyo tobanka abriil sannada laba kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa munaasabad loogu qabtay mu'asasada utruja faraceeda kunya barrow warbixinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheenna maxamed daahir calasow rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi mu'minka qur'aanka akhrinaya tusaalihiisa waa geedka al utruja urtiisa waa mid wanaagsan dhadhankiisuna waa mid wanaagsan magaca mu'asasada al utruja ee barashada qur'aanka kariimka iyo culuumta sharciga ah waa mid laga soo qaatay xadiidkaasi wanaagsan ee ka sugnaaday nebigeenna muxamed sala allahu calayhi wasallam sidaasi darteed la yaab ma lahan in si xiriir ah mu'asasada ay u soo saarto jiil gabdho iyo wiilal isugu jira oo ka aflaxay barashada qur'aanka kariimka tan iyo sanadkii labada kun iyo sagaalka kolkaas oo mu'asasada al utruja laga furay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan xaafadda soos ee degmada heliwaa waxay macallimiinta iyo maamulka ka howlgala mu'asasada ay mas-uuliyad iska saareen sidii ay u soo saari lahaayeen carruur ku tarbiyaysan diinta islaamka ummadooda iyo dadkoodana waxtara gelinkii hore ee khamiista taariikhduna ay ku beegneed saddex iyo labaatanka shacbaan koox wariyaal ah oo ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka iyo kuwo kale oo bartay farta waxa ay kaga qayb galeen xarunta weyn ee mu'asasada al utruja faraciida kunya barow ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose xafladda waxaa lagu casuumay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose qaar ka mid ah culimmada ugu caasan wilaayaadka islaamiga ah nabadoono iyo waxgarad soomaaliyeed waxaa sidoo kale xafladda yimid waalidiin badan oo ay carruurtooda dhigtaan mu'asasada al utruja iyo kuwo kale oo aan carruur u dhigan hase ahaatee ka mid ahaa dadka ka soo qayb galay munaasabadda si lagu maamuusayay ardada dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka goobta ay munaasabaddu ka dhacday waxa ay ahayd mid si qurux badan oo soo jiidasho leh loo agaasimay waxaana ubaxyada daahmanka dhinacyada lagu xardhay iyo martisoorka loo sameeyey ka soo qaybgalayaasha xafladdu ay muujinaysay in hoolkan loo hagar baxay wixii tabar iyo taag ahaanna la isugu geeyey daafurka xafladdan waxaa lagu furfurtay waxa ugu khayrka badan ee hadal lagu bilaabo oo ah kalaamka allah casa wajalla iyadoo uu akhriyey mid ka mid ah ardayda mu'asasada al utruja waxaana markaasi kadib xigay kelimad ciwaanke uu ahaa allah u toobadkeena oo gabadha akhrinaysay oo lagu magacaabo umayma ku soo hadal qaaday cudurka adduunka laga hadalhayo ee koronafirus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الحمد لله الذي جعل الأمراض محقا للكفار وتمحيصا للمؤمنين والصلاة والسلام على رسوله القائل لا تسبوا الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم انظر في بلاد الكفار كل شيء عندهم مباح أكلوا ما حرم الله وارتكبوا جميع الفواحش وتعرضوا لأوليائه من المسلمين وصدوا عن سبيل الله وأعلنوا الحرب على الله فأكلوا الكلاب والصراصير والفئران وأكلوا الحيات والعقارب لما ابتلاهم الله بهذا المرض قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون macallin xamdi oo ah maamulaha guud ee mu'asasada tacliimiga al-utruja faraceeda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa si guud waxay inooga warantay tirada ardayda xafladda loo qabtay iyadoo sidoo kale fariin u dirtay haweenka muslimaadka maamulka mu'asasada al utruja faraceeda oo hadda aan ku sugannahay waa faracii ku yaalay shabeellada hoose gaar ahaan degmada kuunyo barrow ardayda hadda mustawahan lixdan bilood farbarka ka baxda waa labaatan iyo kow arday Eh, insha allah waxaan rajaynaynaa inay noqdaan fatradan fasal qur-aan inay noqdaan Eh, insha allah waxaan leeyahay dhammaan dumarka wilaayaadka joogaan eh, se ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa ugu soo jeclaadeen ugu soo hijroodeen ee u imaadeen dhulkan iyagoo raba taxtaraaya tawxiid inay ku noolaadaan inay ilaahay subxaana watacaala shariicadiisa iyo kitaabkiisana ay u bartaan waxaan kaloo insha allah idiin dardaarmaa gaar ahaan maadaama soo hijrooteen dhul jihaad joogtaan ina ixtisaabka ilaahi subxana watacaala hijradiina iyo jihaadkiina in ilaahi subxana wataala maha geeri mar walba imaanaysaa marka suquurtaa ku jirtiin ah waxay tahay naftirkeeda jiha haddaa ixtisaabsataan oo ikhlaas iyo ilaahi subxana watacaala dartiis a u qabataan wahada wasalaamu ullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aynu u weecanno dhanka marti sharafka waxaa mashaa'ikhda xafladdan ka soo qayb gashay ka mid ahaa sheekh cali cabdilaahi cali katiin oo ka mid ahaa culimmada diinta islaamka kaas oo haweenka xafladda ka soo qayb galay ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan bisha ramadaan ee foobda inagu soo haysa sidoo kalena kaga mahadceliyey maamulka mu'asasada al-utruja xafladdan heerka sare ah ay u qabteen ardayda dhammaystay qur-aanka kariimka iyo kuwa ka soo aflaxay barashada farta allah jala jalaaluhu ayaan ku mahadinaynaa ee jamacan iyo jumuucda muslimiintaana dhegaysanaya intaba waxaan ku baraarujinaynaa in bishaa loo kaco la baraarugo cajsiga iyo dacfiga iyo liidnaanta laga gudbo shaydaankii maadaama la xerayo fursad qaaliya weeye wajazaakum allahu khayran wabaaraka allaahu fii kunna ayaan leenaha gabdhaha xafladdan cajiibka badan soo diyaariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkooda iyo waqtigoodaba allaha u barakeeyo waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alquluub washakara allahu xusna istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu inkastoo carruurta aflaxday waalidiintooda iyo macallimiintii wakhtiga u huray ay aad u faraxsanaayeen haddana farxadda waxaa ka sinaa dhammaan ka qaybgalayaasha xafladda waxaana ka qaybgalayaashu ay duco iyo bogaadin u jeediyeen macallimiinta iyo maamulka al-utruja in ka badan hal caqdi oo ay furan tahay mu'asasada al-utruja waxay maanta ka mid yihiin madaarista farta lagu fiiqo ee ka furan magaalooyin ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah waxaana loo rajaynayaa inay sii labalaabaan kaalintooda ku aadan soo saarista jiil ku tarbiyaysan akhlaaqda wanaagsan iyo diinta xanafiyadda ee lagu soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam salaadiin hor leh oo ku sugan jubbooyinka ayaa ka tacsiyey dilkii uu dhowaan maraykanku u geystay allaha u naxariistee suldaanka beesha jareerweyne ee jubbooyinka suldaan cabbaas maxamed xaaji warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya waryaheenna cabdisamed cabdulaahi xilli dhowaan dowladda maraykanka ay duqeyn ka geysatay meel u dhow magaalada kamsuum ee gobolka jubbada hoose oo ay ku dishay suldaankii beesha jareerweyne allah u naxariistay suldaan cabaas ayaa waxa ay soo taraya salaadiinta ku sugan jubbooyinka ee ummadda uga tacsiyenaya suldaankaas waxaa ka mid a salaadiinta ka tacsiyeysay geerida ku timid suldaankan qaar ka mid a salaadiinta ku sugan degmada saakow ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxayna kala yihiin ugaaska beesha macalin weyne ee jubbooyinka malaaqbiye iyo sidoo kale suldaanka beesha liisaan
laankala kadeli oo kumada suldaanadii jubbooyinka kumada inoo ku tacsiyeen walaalkana cambaas maylana inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun lan eed in qiimo badan ahaay lan eed in sharaf badan ahaay lan wada shaqayni ahaay lan islaam eh oo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku muuqatohay saa sababtiye iyo ol in leeyohay muslimiinta gaaladan kufaarta eh kalim ilaahay in leeyohay oo laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah in bileen ol la eh taas sababtiyeen walaalkaan u sunnimidi maylana ehelkii oo usuku dhaladay sabar iyo iimaan alle hayseeye maylena dhallinyaradii isu dhale sabar iyo iimaan alle hayseeye marka hore waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun geeridii naxariinta lahayd ee ku timid suldaan cabaas ee dowladda maraykanka iyo riddada oo socda oo ku dilay si xaqdarro ah suldaan cabaas waxaan leenahay ehelkiisii iyo annagoo dhan erka annagu ahaa samir allah naga siiyo insha allah waxa loo dilayna waxaa waaye maxaad u qaadan weyday dhawaaqyadda ee aad kitaabka iyo sunnaha u qaadatay ayaa loo dilay nin kasta oo muslin ahna wuu iska garan karaa marka waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta ay joogaan arrintaas in loo istaago walaalkaanagana loo aaro ayaan leeyahay marka hore allah u naxariistay suldaan cabaas ayaa ka mid ahaa salaadiinta firfircoon ee ka howlgeli jirtay jubbooyinka waxaana uu ku dhintay duqeyn cadowtooye uu maraykanku ka geystay meel u dhow magaalada kamsuumo ee gobolka jubbada hoose askar ka soo goosatay maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka maxamed ismaaciil maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya askartan oo ay tiradooda gaarayso ilaa iyo shan askari ayaa waxay ka soo goosteen maamulka jubbaland iyadoona lagu soo bandhigay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ciidamadan ayaa waxay iska kala soo dhiibeen magaalooyinka kismaayo afmadoobe dhowble sidoo kale deegaanada cabdala biroole iyo kudha oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose askartan ayaa waxay la soo goosteen hubka ay wateen ayagana ugu horeyn ka warbixinaya sida ay ugu biireen ciidamada maamulka jubbaland iyo dhibaatada ay la kulmeen inta ay askartaasi ka mid ahaayeen ismaaciil khaliif warsaba biroole waxaan ka tirsanaa militariga waxaan joognay magaalada layirahdo biroole waa tuulo ma dhoween muddo adiga toban sano waa la shaqaynaya waxaan ka raacay kismaayo sababta u raacay maxay ahayd in aan macnaha waxaa nagula baraarujiyey dalka iyo diintaad wax u qabanaysaa baana layidhi waana nagula qayaanay qayaanay ahayd markii aan meesha joognayna waxay noqotay haddana meel dadkii na qayaanay oo shirkigana geliyey in haddana ayaga ay macnaha ay na addoonsadaan ay nagu shaqaystaan mishaarna ayna siin na baahidilaan kii ceec yidhaahdana madax xabad looga dhufto taas ayadahaan uga soo cararnay uga soo tagnay ninka markuu wax ii soo doonto baqaarku uu iiga soo doonto wuxuu yidhaahdaa meesha barrihiiraalana ma laha waxaad isiinaysa isii qasab ugu see markii aad ninka mas-uulkaa xukuma aad u dacwatana dacwadii wax lagaaga qabanayo ma leh taas iyo kufaarnimada ay ku jiraan baa uga soo tegay ugu dambayntiina waxay kaba warbixiyeen sida loo soo dhaweeyey ayagoona ciidanka ay ka soo tageen ugu baaqay inay ka soo baxaan safka shisheeyaha waxaan ka imaaday degma afmadow ciidanka nabadsugeed jubbaland afar sanaa la shaqaynaya sababta aan ku raacay horta waxay ahayd horta waadiga qaldo waxaa la dhahay waxaa jira niman shabaabay oo dalka qabsanayaan in laga difaaco kadibna qabiil walba qofaa u taagnaayo oo dhallinyarada raafayo oo meel ku aruurinayo raafkaasaan ku gale markaas kadib haddana ayaan ka mid noqtay saasaan ku gale waxaan ogaaday inta had muddo bilooyin aan ku fikiraya inaad kaga soo baxo nolol xunba ay ku jiraan nimankaas maalinkii ay dad yihiin haweenkii gadooday ku baryaan iyo cabsi iyo murug iyo amaaluku soo galaa iyo cabsi xun ay ku jiraan si fiican baa noola soo dhoweeyey walaayada wayna soo dhoweysay ilaa haddana ayagaan la joognaa noloshaannaga way fiican tahay nolosha hore oon ku jirnayna waan ka baxnay nimco iyo barwaaqe iyo soo dhaweyn wacan iyo waxaan aan sheegi karin oona caadi ahaynba soo dhaweyn bacaba baa lii soo dhaweeyay xillihii hore uma haysanin waxaan u haystay waxaa lii sheegi jiray inay dadka cunuqabateen iyo gowrac iyo balaayo nagala baraarin jiro noola sheegi jiray balse hadda si lii soo dhaweey su fiican waay waxaan u sheegi lahaa inay iskii soo tagaan meesha balaayada ka jirta inay kasoo dhaabaxaan si ilaahay kasoo basaaro allah u baryna ilahay ka basaaro inta asxaabtayda ahayd iyo intii itaqaani oo wejiga iga taqaaniba waxaan dhihi lahaa nolol aad moogtiinaa meesha ka jirto diin baa meesha ka jirto islaam baa meesha ka dhisan hataa haddii aadan hataa maanta waxba kale hataa aadan la imaanin hataa hadaa hub la imaanin hataa naftiina beskila badbaasada oo islaamka u imaada aan dhihi lahaa islaamka beskila u imaada cid idinna rabta ma laha dhiiggiinna iyo maalkiina naftiina qof rabta ma laha ummaddiina ka mid noqon idin dhihi lahaa intaasaan idinku dardaarmin lahaa askartan ayaa ka mid noqonaya ciidamo iyo saraakiil ka soo goostay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxayna sidoo kale ku soo aadayaan ayadoo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka lagu soo bandhigay degmada jamaama ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna haashim cabdinaasir nin uu ku dhacay cudurka koronafirus oo ku sugan mid ka mida waddamada yurubta ayaa ka warramay xaaladiisa iyo saamaynta korona mid ka mid a dadka ku dhaqan waddamada yurubta oo uu ku dhacay cudurka loo yaqaano korona virus ayaa ka sheekeeyey qaabka uu ugu dhacay iyo waxyaabaha u roon ee lagu daaweeyo bismi illaahi raxmaan raxiim xoogaa codka xiran sababta ah baalkii coronavirus wuxuu ku dhacay bisha lasoo dhaafay ee marsh loo yaqaano lixii labaatankeeda ayaa lasoo dhacay ilaa haddana waa exeyaa marka xoogaa codkiisa codka dhimaya cudurkan waxa weeyaan horta cudur mucjisaa weeye weligeena ma arag cuduro badan baa gu dhaca jadaaca ay gu dhacdo malaria ama duume waxay tala yaqaan baa gu dhacdo kaduudsho waxa la yirahdaa ay gu dhacdo baalka la yirahdo busbus baa igu dhaco intaas cudur influenza igu dhaco weligay wax lamida ma arag cudurkan khatar baan u galay alxamdulilah laakiin wax caaf jiro aan lahaa ma jirin cudurkan waxa weeyaan waxaad ka dareemaysaa markuu horeysa anigu qeyb qofka siba u dareemaa anigu waxaan dareemay bilowgiiba qabow badan ayaan dareemay dhaxan badan keliyuhu boodahayaan waxaan dareemay kulayl haddana daal badan weligay iyadoo naligu shidayaan ma seexan hamiino badan ayaan nalku iska qaydaarnaa waan kici waayay haraad baad arkaysa maxaa la dhihi jiray gaaja kugu soo fooba farabaxsanaysa bilowga u horeysa kadacdina dhadhanka oo dhana kaa tagaayo waxaa kaa tagaay urkaa kaa tagaayo caloosha ah ikartay aniga dhiig baa matay xataa shuban buu qofku waalna madoobaad ah oo aada u ur badan waxa weeyaan waxaa weeyaan jirka aada buu xanuunaya qofka madaxa aada buu u xanuunayaa anu qallo badan ma lahayn marka u badnaa soddon iyo toddobo iyo bar baan noqday laakiin aad baa jirka i boodayay jirkaagiina inuu soo dhasho dhiigga casar soo dhasho ayaa laga rabaa oo cunto cunto aad cabitaankaagu badaya cabitayaano nafaq leh waxaa kaloo soomaalida isku daaweysaa cabita sawdo toonta baalkaliyaa dhagayaraha oo la tumo inaad biyaha karkarsan kawdid cabtidna iliin dhanaan lagu daray toontana waxa weeya very important waaye haddaan kuu sheegayaa toonta afka cadayso ruug ku seexo wuxuu ka difaacayaa afka iyo agaabkiisa is-uumi waxaa isku umisaa anfaas iyo maxaa la jihaaday tuun iyo dhagayare adtuntid iyo xabadasawdo isku uumi cudurka coronavirus oo fara badan ku haya waddamada reer galbeedka ayaa ku dhacay dad badan oo soomaali ah oo ku nool waddamadaasi iyadoo laga sheega cudurkan meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye oo la aaminsan yahay in ay cudurkan waddanka u soo waarideen maadaama dadkii cudurkan oo faraha ba-an ku hayay meel lagula nool yahay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa